weheladaha xumaynin jacaylkii wanaa hawiiqin ayaa nabad baan tiri weheladaha xumaynin jacaylkii wanaa hawiiqin ayaa nabad baan tiri
waxaan saaka rabaa inaan ka hadlo dagaalkii ka dhacay kalshaale oo ah aagga buuhoodleh inaan dadweynaha ka warsiiyo yaan doonayaa ugu horeyn dagaalkaas dhacay sababtiisa waxaa lahaa koox nabaddiida oo had iyo jeer isku dayda inay qaybtaas buuhoodle iyo laascanoodba ay ka ridaan fadqalalo dagaaladaasu shalayto horey ka hor bay jireen markasta iyagaa soo muxuu ahaa wax tuurtuuri jiray iyagaa soo dagaalami jiray laakiin shalay markay ogaadeen in kalshaale la aasayo wixii dhaqaale ahaa ee ku baxayna la bixinayo meeshiina la duugayo bay islaahdeen ka gaadhsiiye si ay dibadaha wax uga helaan oo muxuu ahaa meelaha soo caawiya haddaanay dagaal ridin oonay dhibaato samayn aanay waxba ka helayn nimankaasi waa nabaddiid dadweynaha reer buuhoodle ama reer laascadood lama socdaan lama ay socdaan waxa ay la socdaan in ay ka tagaan oo aanay aagooda joogin oo aanay muxuu ahaa dhibaato u geysan iyana waxay ku khasbayaan inay dhex joogaan oo mar kasta dhibaato u keenaana dhibaatadaa dhacday horey waxay u ahayd laba beelood oo isku qabtay dhul degaana oo berkada laga qotay dhulkii degaanka ahaa ciidan baanu kala dhex geynay ciidanka somalilan wax kale meesha uma tegin wuxuu u tegay inuu nabadda ilaaliyo haddaba tibaa waxaa laga sameeyey muxuu ahaa khalad oo misunderstanding laga sameeyey tibaana markaa waxaa lagu sameeyey in dhulboo ciidankan uu ilaalinayo oo la joogo oo u shaqaynayo waxaan leenahay dhulna la boobi maayo dhulkana ilaahay baa leh waa la wada daaqayaa waana duugaynaa dhulkaas oo dhibaato dambe oo ka dhacaysa ma jirto waxaanu u sheegaynaa ummadda reer somalilan waa dadku waa dad wada dhashay waa ehel la kala maarmi maayo biyahaa la wada cabayaa dhulkaa la wada daaqayaa maalinba meel baa loo guurayaa roobkaasaa lala socdaa marka waxaan u sheegayaa dadku inay nabadda kusoo noqdaan oo walaaltinimadii kusoo noqdaan oo waxyaabaha haatan la kala tabanayana laga wada hadlo oo si wanaagsan looga heshiiyo annina waa dhexgelaynaa oo dhexgal baanu ku samaynaynaa oo ciddii khaldan waa qabanaynaa cid kastaba ha haatee waxaanuna u sheegaynaa nabaddu inay nin walba dalo arrintaa shabaab ma hayno hadeerto ma hayno laakiin inaanu diyaarsbaradayada dadka yaga aan dibadda jooga aanu waxu sheegno waa lagama maarmaan iyana inay ku qancaan baa loo baahan yahay dadka waxaa laga dhaadhiciyey waa laydin haystaa dhul baa laydinka haystaa waa laydin gumaysanayaa waa laydin boobayaa taariikhda laguma hayo meel beeshaa lagu gumaystay oo muxuu ahaa cidi qabsatay oo cidi yeelatay weligeedba waa la dagaalami jiray dagaalku wuxuu ahaa xaawiya aadan buu soo taagnaa maalin walba waa la dagaalamaa waa la heshiiyaa dadkan waa dad wada dhashay kala maarmi maayaan meel lama kala jiraan dadka dibadda jira waxaan leeyahay war ka daaya dadkiina aada dhibaatada ku abuuraysaan cuqdada gelinaysaan xumaanta ku abuuraysaan ka daaya baanu idin leenahay waxaanu idin leenahay dadku waa dad aad wada dhalateen kala maarmi maysaan kuwa halkaa aad la joogtaan iyo kuwa halkan jooga cid kala maarmaysaa ma jirto dalkana la kala goyn maayo waa dhul isku yaalla waana dhul somalilan ahaan jiray weligii ilaa iyo intii aynu dhalannay iyo intiina ka horraysayba haddana wuu jiri doonaa saasuuna ahaanaya haddii soomaaliya dhalato wadahadal iyo way leedahay iyo muxuu ahaa ee muxuu ahaa wadaxaajood laakiin somalilan waa somalilan wayna ahaanaysaa wayna tahay berkadaha markii horena ballan baa laga qaaday oo in la duminayaa laga qaaday abilla way soo qaateen markii la kala garnaqay ee gartii si aan waafaqsanayn waxay doonayeen reer buuhoodle loo naqay abiil bay soo qaateen madaxweynuhu abiilkiibuu ka jawaabay wuxuu yidhi dhulkii daaqeen buu noqonayaa hadal asluubaysan buu ku yidhi daaqeen buu noqonayaa muxuu ahaa cidina yeelan mayso ha hase ahaatee laguma qancin hadda khamiistii dhoweyto wuxuu soo saaray baaq caddaynaya dhulkii waa duugaynaa dadkiina xoolahoodii baanu siinaynaa sidaas raalli ha lagu kala ahaado ha lagu wada dhaqmo ha lagu walaaloobo marka taas waa wax dhammaaday ninkii ka doonayay meel inuu ka daydo meeluu wax ka caarido ama meeluu wax ka sameeyo dhammaatay taas waa dhammaatay waxaan leenahay taasu dhammaataye meel kale ba hadda wax ka daydaa halkaa ka helmaysaan waa khasab inaanu tagno waxaanu ku khasbannahay inaanu dadkayagii u tagno inaanu wax u sheegno inaanu la xaajoonno inaanu ka dhaadhicino dhibta maanta joogta oo iyaga gaarka u ah inaanu ka saaro baanu u diyaaru nahay waana u tegaynaa annaka iyo kuwo kale u tegaynaa khasaaraha labada dhinac waa ballaaran yahay xagga shishe labaiyo toban nin baa ka dhintay shan dhawaa dhaawac culus xagga soke shan baa ka dhintay dhaawacuna waa badan yahay haddeerto ima tira koobna laakiin waa badan yahay marka labada dhinacba waxaan uga tacsiidaynayaa dhibaatada dhacday baan uga tacsiidaynayaa waxaan leeyahay waa kugu dhimay oo kaa dhimay dadkaasu waa wadad walaala ah waxaa laga yaabaa mid walaalkii inuu xagga ku jiro marka meel walba waa laga odayaa shacbiga reer buuhoodle horta ugu horayn waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo nabad baan ugu baaqayaa marka labaad wax allaale waxa aad doonaysaan waa laga xaajoon karaa waa la wada hadli karaa waa la heshiin karaa waxaan leenahay gogoshii laydiin fidiyey ee nabadda laydiin dhigay ku soo dhowaada soo fadhiista
walwalka cabbaani jiri wadaamihii bay la go'ay weydaartay karkaaradii walwalka cabbaani jiri wadaamihii bay la go'ay weydaartay karkaaradii waxaa i qabsaday wacdarow waxaa i qabsaday wacdarow waxaa i qabsaday wacdarow waxaa i qabsaday wacdarow